الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله تعالى إلهي بقى سبحانه وتعالى مع السن أولا سكان عمل نوع سوزي إن المال فوقه ولا حريره إنه مالك لكم جبنة إنه حريره وإلهي سبحانه وتعالى نعم كيف كمت هاي xeelahan hadda aynu ama xaaladaha ku wada xiriirayno waxaa loo sameeyey waxaan ilaahay daacadiisa ahayn laakiin haddana alxamdulilah waxaynu uga faa'iidaysanaynaa ilaahay daacadiisa subxaana watacaala iyo inaynu isku baraarujino ilahay diintiisa subxaana watacaala ilahay baan ka barya mutabarkan sanadkii saddexaad maraya oo runtii si wanaagsan uga hadlay dimuqraadiyadda iyo waxay tahay iyo maantay waxaa jira oo magaranaysa caalamka ka taagan arrinkaas oo sidaad ogtihiin muddo hore oo aada iyo aada u fog islaamka soo galay oo ahay shay noqday shay loo soo waariday kadibna islaamkii iyo dhaqankiisii islaamkii keliya uu ka haray salaada la tukado iyo qur-aanka oo la akriyo laakiin aan wax camala haba yaraati aan la samaynayn dadkuna ay noqotay in iskuullo loo furay jaamacaad loo furay raadiyayaal loo furay adeecado loo furay tiifiyo loo sameeyey lagu baahinayo lagu jeclaysiinayo waxa loo yaqaano dimuqraadiyadda iyo wixii lamid ah iyo mabaadi'da gaalada walciyaadu billah kadibna duulaan lagu qaaday dadkii muslimiinta ahaa dhulkoodii la qabsaday looqab macnawiya ama si xisiya oo dhamaystiranba loo qabsaday inta badanna markii dambe markii xataa ee muslimiinta ay baraarugeen oo baraarug u yimi muslimiintu yidhaahdeen wardiintayadii meeday maxaa laga dhigay ma garanaysa dimuqraadiyiin iyo wax lamid ah lagu soo duulay oo duulnimaad ma garanaysaa lasoo qaaday oo lagu qabsaday dhul tiro badan oo muslimiinta kamid ah sida ciraaq iyo afan afghanistan iyo soomaal iyo kayraha lagu qabsaday muslimiinta marka sheikhu siduu inoo bayaariyey inoo sheegay yii dimuqraadiyadda anagu waa gaalnimada kufri weeye islaamku ma ogola sharcada islaamka waa wax kasoo horjeeda mutanaaqid laba shay kasoo horjeeda weeye imaa in la qaato dimuqraadiyadda iyo wixii lamidi mabaadida kaleba ama shuuciyadii waxay doontaba ha noqotee kaas oo islaamka kasoo horjeeda kadibna ay noqoto qofku inuu diintiisi ka baxay walciyaadu billah oo uu kufriga ku biiray ee qofka muslimkaah aanay suurtagal ahayn inuu labada isku daro oo uu yidhaahdo dimuqraadiyadna islaamkana waa haysanaya sheikuna tusaalooyinku ka bixiyey inaanay suurtagal ahayn oo waxa weeye saxaabadii nebi maxamed radi allahu tacaala canhum markii ay magaalada maka ay joogeen nabigeeni sala allahu alayhi wasalam uu joogay iyo saxaabadiisii waxa weye gaaladu way rabeen in wax laysu keeno gaaladana dan baa ugu jirta in iyaga wax laysu keeno dan baa ugu jirta maxaa jira iyaga mabda-ooda ayaa u soconaya laakiin adigu waad aksaari dadka gaaloobo maxaynu marka aynu u dagaalamaynaa waxaynu u dagaalamaynaa markii lasoo koobo aynu u dagaalamaynaa ilaahay subxaanahu watacaala in sharcigiisa uu kor noqdo kelima dhammaanteedna ay hoos noqoto oo laga tago islaamkuna uu hogaamiyo la waayo mabaadihigaas uu sheikhu noo sheegay ee dimuqraadiyaddu iyo kuwa kaleba in la waayo oo ilaahay diintiisa keliya soo harto bes oo caalamka iyadu qabsato oo hogaamiso wixii kalena cagta hoosteeda la geliyo fasalka loo socdaayo loo dagaalamaya horta kaawe laakiin waxbaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya muslimiinta waa la qabsaday ilaahay amar buu bixiyey subxaanahu watacaala muslimiintii waa la qabsaday iyo wixii howlo badan baa ka dhalanaya marka tartiib tartiib si loo fahmo ayaynu u bilaabayna ko waxaan leenahay marka horeyse waxaan u diriraynaa ilahay amarkiisii anagoo qaadanay oo ilahay baana amraya subxaanahu watacaala dara badan qur-aanka ku amray ilahay wuxuu le waqaatil mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamu ana allaha maca almutaqiin ilahi wuxuu leya subxaana watacaala haddii aad tihiin muslimiin la dirira gaalada la dirira kula dirira maxaa jira mabaadi hadday idinka xorsataan oo idin yimaadaan waxay idin keenayaan mabaadi'daas diintiina bay idinka duudsinayaan way idin dullaysanayaan iyagu way idin kala xari maayaan oo dhammaantood way idin way idin imaanayaan way idinla dagaalamayaan dhammaantoodba waxay doonaan ba ha noqdeene gaalo oo dhan way suu kiintegi marka adinkuna wuxuu leya alle subxaana watacaala isugu taga amar alle weye subxana watacaala ilah wuxuu leya ya ayuha nabiyu jaahil lkufaara walmunaafiqiina waglud calayhim ayaa la leeyahy subxaana watacaala nebi maxamedow isagoo nebi maxamed markuu la hadlayo alle ummadiisana waa la hadlaya nebi maxamed ummad raasigeeda ama madaxeeda weeye ummadana marka lala hadlo madaxeeda ayaa lala hadlaa marka ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala gaalada iyo munaafiqiintaba la dagaalan buu leeyahy meelo tira badan baa ilahay kaga warramay qaatilu qaatilu waa tiro badan qur-aanka aada iyo aad bay ugu tiro badan tahay horta marka horeys ilahay amarkiisan qaadanayn amar allawa si salaadaba ilahay weyna amray wuxuuna yidhi tukada amarkiisa waynu qaadanay waaqiimu salaata liya salaada ooga waynu qaadanay amarkiisa waynu tukanay ilahi wuxuu yidhi subxana watacaala kutiba calaykum asiyaam soom baa laydinku waajibiyaana waynu qaadanay amarkiisa waynu soonnay kadalika kan ilahay waana amray wa kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasa an takrahuu shay-an wahuwa wacasa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum wacasa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum allahu yaclamu waantum laa taclamuun amar waa ilahay waana amray subxaana watacaala amarkiisa marka awaamirtiisa oo dhan in la qaato ayaa loo baahan yahay awaamirta alle oo dhan dhammaantood in la qaato in mid la qaato midna laga tago waan u dagaalamayna waxa weeye nusratu lmustadcafiin dadka mustadcafiinta masaakiinta ee la duleystay ee magaranaysaa dhulkoodii loogu yimi ee diintoodii lagala dagaalamay ee dhulkoodii laga qabsaday ee la duleystay ee la laayay ee la baabi'iyey in loo nusreeyo wy ilahay diintiisa kamid tahay ilahi wuxuu lehi subxana watacala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illahi walmustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akhidna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha wajcal lana min ladunka waliya wajcal lana min ladunka nasira ilahi wuxuu lehi subxaana watacaala maxaa idinku dhacay aad ula dagaalami weydeen oo odhanaya ilaahu meeshaan magaaladan daalimka dadkeedu noqday ilaahu naga ilaahu agtaada adigu weli mid gargaaro ah nooga dagaalamaya shahiide qayb kamid ihi oo qayb kamid ihi gacmihii ka go-een oo qayb kamid ihi lugihii ka go-een oo qayb kamid ihi indhihii ka dhaceen oo qayb kamid ihi curyaan noqdeen oo qayb kamid ihi uu shalal ku dhacay oo qayb kamid ihi dhulkoodii ka tageen qayb kamid ihi ma garanaysaa reerkoodii iyo caruurtoodii ay ka tageen dadkaas waxaa kiciyey waxaa kamid ah mustadaxfiinta dadka masaakiinta ee oynaya falastiin baa laga oynaya lix dhowr sano oynu daawanayna aynu arkayna weydeen ayuu allana leeyahay subxaana watacaala in loo nusreeyo iyadana arrin muhiim o midda saddexaad oo loo dagaalamayo waxa weye difaacu bilaadi lmuslimiin dadka muslimiinta ah waxa weye dhulkooda in la difaaco oo la ilaaliyo wey dhulkooda in dadka muslimiinta la ilaaliyo muslimiintu waxa weye dhul tiro badan ayay lahaayeen ondolos ayay joogeen foogaas bay joogeen mosco ayay joogeen dhul tiro badan ayay muslimiintu meesha la yidhaahdo maxaay ahayd vienna meesha la yidhaahdo ay qabsadeen oo muslimiintu dhulkaa dhulkoodi weeye dhulkoodii waa laga soo qabsaday waa laga soo qaaday hadda waxaa loogu yimi dadki ayaa maanta la haystaa oo la qabsaday ma garanaysaa markii dhulkaa la qabsado maxaa la keenayaa diintoodii in laga fatahaadiyo in loo keeno mabaadi'da hadda sheikhu uu ka waramayay dimuqraadiyadda iyo wax lamida in la keeno sidaa darteed marka muslimiintu inay hubka qaataan oo ay dagaalamaan oo ay tacaan oo ay diinta ilaah dhulka muslimiinta ay difaacaan ayay marka ay ku noqotay ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي أن إليه سبحانه وتعالى إلهي وحليه نبي محمد cid kale hadaad weydo keligaa dagaalan bu alla leeyahay naftaada un baa la kalifay oo la diray oo waxarad ilmu'miniin mu'miniintana taxriidi mu'miniinta guubaabi ayuu alla leeyahay haddii arrinkaas uu dhaco la dagaalamo maxaa dhacaya wuxuu leeyahay casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafar waxa waajiba waxaa dhaba oo xaqiiqo ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu kufriga iyo gaalnimada uu idinkaga celinayo dagaalka aad dagaalanteen alla idinkaga celinayo oo laydinka tegayo weeye baa marka meesha ka imaanaysa weeye ma garanaysaa sidaa ayaa alla leeyahay subxaanahu watacaala aayadaas iyo aayaad lamid a ayaa ilaahay nagu amrayaa subxaanahu watacaala inuu dhaqaajino wuxuu leeyahay imaamu baqawi raximahullah taala rag badan tafaasiirta markay ka hadlaan oo aayadda sababunusuul ay u sheegaan hadda way iska dulmaraynaay ayaa waxaa kamid ah inay yidhaahdaan faqaatil ma garanaysaa dagaalan oo naftaada u dagaalan fi sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsaka aayadda markay fasirayeen laa tatac jihaada alcaduwi jihaadka cadowga ha ka tegin iyo walintisaar lilmustadcafiin dadka mustadcafiinka inaad u gargaarto min almu'miniin walow waxdaka keligaaba ah haddaad doontee ma garanaysaa xataa haddaad keligaa fa ina allaha alle ayaa qad wacadaka annusrata ilahay wuxuu ku ma garanaysaa uu ku yaboohay inuu kuu gargaarayo wacatabahum calaa tarki ljihaad kuwa kaleetona ilahay waxa uu ku ceebeeyey jihaadka inay ka tagaan ayuu alle ku ceebeeyey subxaana watacaala marka waxa weeye fariidadaas inaad marka aad dadka mustadcafiinka ah waxaa leeyahay bilaadka muslimiinta aad difaacdo xataa waxda kaba ahawe intii tabartaada maxaa jira adiga awoodaada iyo tabartaada unba alla ku weydiinaya laa tukallafu ilaa nafsak ayaa alla ku weydiinaya subxaana watacaala ibn cabdilbar ayaa waxa uu leeyahay istidraagga waxa uu ku oranaya kalaamka istidraagga la yaayo wuxuu ku leeyahay aljihaadu dirwatu sanaami alislaami wasiyaaju mabaadi'ihi والطريق الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين وحوي جهادكم مركو هريسة وبارك أسرية إسلامك وي وحوي إسلامك مبادئ جيسة وحقوق أبد إلى غطلوية طريق الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين وحوي ووضدك لي لغو إلالي مقرنة إسلامك يدولك مسلمين كما لغو إلالي وي مسلمين يدولك وضب لغو إلالي وي فهو من أهم مبادئ الإسلام إسلام كمبادئ هو وين العظمى وين لأنه سبيل العزة والكرامة محاجر وسبيل العزة وضد وحوي شرفت له قارو يو الكرامة كرامة له قارو يو السيادة يو السيادة له قارو يدولك هو قادسة أدولك أده قادسة له قارو لهذا كان فريضة محكمة صاحبه مركب العظمى فريضة أن يتجدون لحين يقول iyo amran maadin amar weligii soconaya ayuu noqday marna aan istaagayn ilaa yawmi alqiyaama ilaa qiyaama laga gaaro ayuu noqday ayuu oranayaa ma garanaysaa imaamu ma garanaysaa ibn cabdilbar raximahu llahu tacaala oo ah nin andolasi ah oo ah nin dagaal garanaya dagaalka gaalada nin garanaya ah iyo dhibtii laga soo maray ayuu garanayaa sidaa darteed baa marka waxa weye bilaad almuslimiin waxaa lagu difaaci karayo lagu hayn karayo waxa weeye mufaawadaad maaha waad ogtihiin oo waxa weeye intaa mufaawadaadka lagu jira waad garanaysaan oo wax badan baa rag dad badan ayaa hadda gaboobay oo dhimanaya xilligii la qabsaday falastiin meesha la yihahdo kuwana waaba dhinteen kuwana waxa weye hadda wax wada kuma noola dhowr iyo lixdan sano weeye ma garanaysaa wamaca dalika intaa wadahadal baa lagu jiray wadahadal waxba waa lagu keeni waayo wax lagu keeniyo haba yaraatee ma jirto waxa keliya oo dhulka lagu ilaalin karaya jihaad weeye saas darteed baa dhulka muslimiinta in la ilaaliyo mabaadi'dooda iyo diintooda in la ilaaliyo ayay waxay tahay sababta aanu u dagaalamayno oo dagaalka aanu u qaadnayo dadka maanta dagaalamaya ay dagaalka u qaadeen wey arbaca midka afraad waxa weeye min ikraaji alcibaadi min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaad waxa weeye dadka in laga soo saaro inay dadku is addoonsadaan oo iyagu is caabudaan in laga soo saaro oo loo soo saaro ilaahay keliya subxaanahu watacaala inay caabudaan sidii saxaabadu radia allahu tacaala canhum ay yidhaahdeen afhayeenka buu markaa u ahaa rabici ibnu caamir radia allahu tacaala canhu raggii ma garanaysaa mar ninkii la diray ee la hadleeyey raggii ma garanaysaa gaalada aha la hadleeyey war maxaa idin soo saaray uu hadalkan ku yidhi ku yidhi waxaan u nimi liikraaji cibaad addoommada inaan kasoo saaro min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad inaan usoo saaro wa min bayq dunya ilaa sicati alaakhira inaan usoo saaro ma garanaysaa adduunka ciriirkiisa iyo aakhiro ma garanaysaa weynaanteeda iyo minjab in dadka ilaahay cibaadadiisa keliya loo soo saaro ayaa kamida wey cibaadadiisa waxda in loo soo saaro alle subxaana watacaala waxaa kaloo kamid ah arrinka kale oo iyadana loo dagaalamayo waxaa kamid ah iqaamatulcadli cadaaladii in la oogo ayaa kamid ah magarata cadaalad la oogo oo dadka muslimiinta cadaalad loo keeno xagga dadka muslimiinta jur ayaa lagu dhex saafiyey markii ay gaalo qabsatay ayay gaaladii dullaysatay waxa weye waxay u dhiibtay dad dullaysan oo iyagu ay wadato oo iyagu ay soo tababaratay oo inaga jirkeenana siduu nabigeena inoo sheegay sala allahu alayh wasalam oo hadalka aynu ku hadlayno oo kale ama luqadeena oo kale ku hadlaya laakiin ah ducaatu calaa abwaabi jahannama dadka naar ugu yeeraya oo man ajaabahum ilayha qadafuhum fiiha sida nabigeena yidhi sala allahu aleyh wasalam ninkii nimankaas ku raaca oo ku ajiiba waxay ugu yeerayaan naarta ayay ku tuurayaan yidhi ayay noo keeneen cadli waa la waayey marka dadkii way baabi'een cadaalad darra ayaa meesha ka dhacday eex baa ka dhacday way baabi'een cadaaladna sidaasa islaamka waxaan ahayn haba yaraatee lagu heli maayo saas darteed in cadaaladii la soo celiyo ayay wey waxay u dagaalamayaan ilah wuxuu leeyahy subxaana watacaala laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizana liyaquuma annaasu bilqist waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidin wamanaaficu linnaas ilah leeyahy subxaana watacaala kitaabka ilahay wuxuu usoo dejiyaba inuu ilaahay subxaana watacaala uu cadaalada la oogo ayuu alle usoo dejiyey kitaabkii marka in dadka lagu soo celiyo si cadaaladii loo oogo way dadku cadaalad u helaan aya wy waxaa loo dagaalamayaa wy wa alxamdu lilah maanta meelaha yar oo laga hirgeliyey ilaahay shareecadiisa laga hirgeliyey ee la dagaalamay ee jihaadkii lagu safeeyey wax badan lagu safeeyey dadku way arkeen cadaaladda iyo wanaagga iyo khayrka ilaahay subxaana watacaala wuu tusay way arkeen iyada oo tajribo yar ah ayaa aada iyo aada loo arkay dadkiina ay ku kalsoonaadeen oo ma garanaysaa ay arkeen cadaaladii marka islaamka in la soo celiyo dadka cadli loo helo oo jawrkii meesha laga qabin oo waxba aan qabin waxa weye uu dooran karo xaqiisa uu dooran karo wy taas waxa weye waxyaalaha isana loo socdo oo loo dagaalamayo wy waxa uu soo raray ibnu taymiya raximah llahu tacaala hadalada fuley laga qaadin oo ku dul socdo la diranayo kuwaasna in meesha laga zuuliyo waxyaalaha la doonayo wey iyaga iyo gaaladu israacaan iska jira waa isku mid oo waxa weeye iyaga iyo gaaladu gaalada unbaa meesha keensatay waxayna wadaan waxa gaalada dan ugu jirto waxa islaamka dan ugu jirto haba yaraatee ma wadaan wey sidaa marka in la yeelo oo ma garanaysaa lala dagaalamo oo gaalada la dulaysto munaafiqiintuna iyagu inay meesha ka baxaan waxaa loo dirirayo wey iyadana islaabaha loo dirirayo wey waxaa jira gaaladu cidda ay noo soo maraan cidda ay noo soo maraan way noo keenaan waxa weye inay kusoo dhiibaan mabaadidooda hadaabada ay hadda sheikhu inoo sheegaayey dimuqraadiyadii waxaa lamidka ahay waxa weeye waa kuwa inaga inala midabka ah oo inala afka ah wey iyaga ayay noo soo maraan iyaga ka mudan marka in laga horumariyo siday culimadu yidhaahdeen in laga horumariyo gaalada gaalada aan muxaaribka aan ahayn iyaga ayaa ka mudan in laga horumariyo wy siday culimadu yidhaahdeen taas ayaa kamid a waxaa kaleeto ka mid ah markii ay ogaadeen mujaahidiintu ka tegitaanka jihaadka in laga tago madarada iyo dhibta ay leedahay markay ogaadeen ayay sidoo kaleeto hubka saarteen oo waxay idhaahdeen aynu dagaalano maxaa jira dulli bay baa la mutay markii jihaadka laga tegey nabigeena inoo sheegay sala allahu alayh wasalam ida tabaayactum bilciina waakadtum abnaaba albaqr waraditum bizarc wataraktum iljihaad salad allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ila diinikum o kama qaala sala allahu alayh wasalam nabigeena leeyahy sala allahu alay wasalam markii aad ma garanaysaa noocyada ribada aad wax u kaleegsataan xoolaha aad iska raacdaan oo reer baadiye qaybsiina reer baadiye noqoto yacni nin walbi danihiisa adduunyada qolo ay zarciga iyo ma garanaysaa beeritaanka iyo beeraha iyo ay gasho jihaadkana aad ka tagtaan ilaahay subxaanahu watacaala dulli buu idinku salladaya ayuu nabigeena leeyahy mujaahidiintu waxay u socdaan arrinkaa weeye way u toonayaan waa arrinkaas wey sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy faman taraka aljihaada qofkii jihaadka ka taga cadabahu llahu ilahay wuxuu ku cadaabayaa cadaaban aliiman bidulli wagayrihi ilahay waa cadaabaya cadaab daran buu ku cadaabi bidulli wagayrihi buu ilahay ku cadaabaya dulli iyo ayrkiisba ilahay waa ku cadaabi wanazaca alamra minhu amarkiina alle uu ka uu ka siidiyo uu ka qaaday yani xukunkii iyo siyaadadii iyo hogaamintii iyo gobonimadii ayaa alle ka qaadanaya muslimiintu waxay ahaan jireen kuwa caalamka hogaamiya caalamkoo dhan iyadaa hogaamin jiray adduunyada oo dhan ba waxay ka ahayn dad saada ah oo boqoraday ka noqdeen waxaweye jihaadka markay ka tageen ilaahay waa ka qaaday subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sheikhu ilaahay waa maxaa jira waa nin mujaahid oo jihaadka garanaya waa nin soo joogay xilligii muslimiintu ay jihaadka ka tageen oo tataarku uu qabsaday oo muslimiintu ay diloobeen dhulkoodii la qabsaday la gumaystay la laayay ayuu soo joogay marka wuxuu yidhi amarka ayuu alle ka qaaday subxaanahu watacaala oo fa acdaahu ligayrihi cidaan iyaga ahayn ayuu u dhiibi alle subxaana watacala ninkii jihaadka ka tegey intuu ka qaado ayuu nin kale u dhiibay halkaa marka munaasabad baa iyadana kaaga soo baxayso munaasabada kaaga soo baxaysa waxay tahay kadalika alafraad afraadii waagu horeeto jihaadka hogaamin jirtay dadka jihaadka hogaamiya haddii ay ka tagaan ilaahay wuu ka wareejin iyagana wuu duleeyey cid kalena wuu u dhiibay alle subxaana watacaala sida haddaba aynu aragnayo dad badan oo odayaal ahaan jiray culimo ahaan jiray jihaadka hogaamin jiray maanta ay ka dhaqaajiyeen oo iskaga tageen markii ay ka tageen ilaahay jihaadkama dayicine ku dhiibay qoom kale ayaa alla u dhiibay subxaana watacaala iyaga ihaalo iyo magaranaysa ayay ku nool yihiin walciyaadu billah wuxuu yidhi fa ina hada diin diintan waxaa iska leh liman dabba canhu ninkii dadka ka ceshada ayaa iska leh ninkii dadka ka celiya ayaa iska leh waxba ma sarayso anigu wadaad baan ahaan jiray iyo saaraan ahay iyo anigaa sheekha iyo waa duub weynahay iyo ma garanaysa maxaa aniga iga dambayn waaye iyo maxaa warkayga loo qaadan waaye iyo waxaas waxba ma tarayaan diintaa ninkii difaacda ayaa iska leh ninkaa weye ninka ma garanaysaa mudan oo iska leh oo ma garanaysaa maxaa jira isagii baa u riftooday isagii baa u gaajooday isagii baa loo gooyey isagii baa u baaba'ay isagii baa xubnihiisa ku waayay waxaa kada sidaa darteed marka qofka wax laga weydiinayo diintaan isaga weeye ma garanaysa wamataa jaahadat ilumma ummadu wamataa jaahadat ilummatu caduwaha markii ummad kasta oo ummaddu xilligii ummaddu ay la dagaalanto cadowgeeda ay la dagaalanto maxaa dhacaya allafa allahu bayna quluubiha ilaahay quluubteeda ayuu isu keenaya oo quluubtooda ayuu isu soo dumaya alle subxaana watacaala waa isjeclaysiinaya maxaa dhacaya marka wain tarakat iljihaad haddii jihaadka ay ka tagto maxaa dhacaya waxaa dhacaya in laysku mashquuliyo iyagu islaayaan ayaa dhici oo ay magaranaysaa isku dulloobaan oo dulli ay noqdaan ayaa dhacaya ayuu leeyahay sheekhu magaranaysa dadkii marka culimadii ahlucilmiga ahaa oo ahlu tajriba cabdilbar raximah llahu tacaala waxau leeyahay qola jihaadka ilaa ilaahay waa dilayaa subxaana watacaala waxaana lagu soo duulayaa dhulkooda meesha ugu dambaysa meesha ubuucdoodii ayaa lagu soo duuli ubuucdoodii soo duulaya inkii maantay aad u haysato sida ciraaq ay u haysato sida kabul ay u haysato sida muqdisho ay u haysato ubuucdoodii ubuucdoodii baa lagu soo duuliyay khadarahum allahu ilaahay dadkaas garabkooda ayuu ka bixi wasallada calayhim ilahay wuxuu ku salladayaa shiraar annaasi dadka kuwa ugu shar badan ayuu alle ku salladayaa subxaanahu watacaala ayuu araadilahum iyo kuwa ugu hooseeya ayaa alle ku salladay inay marka dadka dulliga uga saaraan oo ma garanaysaa ay شيخ أولي باشا جزاكم الله خير waxaan ku jiray oo insha allahu tacaala aan ka soo baxnay qodobkii toddobaad oo ku saabsanaa khudurada ay leedahay markay ogaadeen jihaadkoo laga tago markay arkeen oo ah dulli in laga dhaxalayo ayay walaaluhu waxay qaadeen ma garanaysaa jihaadka saas taas ayaa kamida waxaa loo diranaya qodobka sideedaad waxaa ka mid ah ilaahay sharcigiisa in la hirgeliyo kitaabka ilaahay subxaana watacaala inuu adduunka isagu ka taliyo kelimadiisu inay kor noqoto kelimada gaalada inay hoos noqoto waxaa loo dirirayo wy kelimada gaalada waxa weeye dimuqraadiyadda iyo wixii lamida iyo wixii kaloo ay ictiqaadsan yihiin iyo waxay iyaguba u dirirayaan oo maanta ay doonayaan inay magaranaysaa caalamka caalamka islaamka ay ka hirgeliyaanba waxa ay doonayaan wy in marka kelimada gaalada ay hoos noqoto ilaahay kitaabkiisana uu noqdo mid kaga xukun tago meel walbaba looga xukun tago uu noqdo xataa gaalada uu noqdo waxaynu ku xukumayno ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa uu noqdo maxaa jira hudna markaynu gelayno ama heshiis markaynu gelayno markii aynu jizye saarayno ilahay kitaabkiisa loo xukun tegayo maaha dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta gaalada in loo xukun tegayo maaha in new york la aadayo iyo wax ay ugu yeeraan united nation ama umad mutaxida waxay ugu yeeraan oo mulxida in la aadima qawaaniintaas oo dhan in la waayo oo la zuuliyo wey dhammaantood inay zuulaan ilahay kitaabkiisuna uu noqdo midka loo xukun tegayo waxa loo socdo wey ilahi wuxuu le waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah alla leyi subxaana watacaala dagaalama inta ilaahay subxaanahu watacaala diintiisu diinta uu wada yeelanayo shirki iyo gaalnimo iyo kufrina la werinayo oo diinta dhammaan waxa weeye ilahay kitaabkiisa ay hoos imaanayaan dhammaantood oo alle la hoos tegay nabigeena lehi sal slam alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamku isaga ayaa sarreynaya in laga sarreeyo maaha litakuuna kalimatullahi hiya alculya ayuu nabigeena leeyahy sala allahu aleyh wasalam in loo dagaalamo inay kelimadiisa ilaahay kor noqoto ayuu nabigeena leeyahy sala allahu alay wasalam in marka waxa weye kelimada ilaahay kor noqoto kitaabkiisa uu noqdo midka isagoo caalamka camimaya shirkiyaadka iyo kufriga iyo ilxaadka iyo wixii la midka ahna dhammaantood ay hoos tagaan gaalada annagana hoos timaado waxaa loo dagaalamayo taas wey asbaabaha loo dagaalamayo ayay kamid tahay qodobka sagaalaad waxa wey icaadatu khilaafati alislaamiya khilaafa ama khilaafatu nubuwa in lasoo celiyo calaa minhaaji nubuwa niraa khilaafa in lasoo celiyo calaa minhaaji nubuwa khilaafadii in lasoo celiyo insha allahu tacaala iyada oo ku soconaysa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam dariiqii uu ogaa ku soconayso in lasoo celiyo ayaa iyadana waxa loo dagaalamayo taa wey oo waxa weye muslimiintu ay yeeshaan hal hogaan keliya ay yeeshaan dhammaantood isu yimaadaan hal hogaan oo ay ka amar qaataan oo magaranaysaa xooggooda iyo awoodooda isu keena la helo sida nabigeenaba sala allahu aleyh wasalam uu noo bishaahiyey oo uu noo sheegay akhiru zamaanka ama xilli xilliyada kamid a inay soo noqon doonto magaranaysaa khilaafadii inay soo noqon doonto calaa minhaaji nubuwa oo ku soconaysa wadadii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ku soconaysa nebiguna waa noo bishaareeyey bishaaradiisina biidni illahi tacaala wax badan baa kasoo muuqanaya maantay waxyaalaha ay muslimiintu ay u dagaalamayaan ay doonayaan khilaafadii in lasoo celiyo wa khilaafadii markii lasoo celiyo gaaladii iyo kufrigii iyo wixii ay wadeen meesha uu ka baxaya alxamdulilah wax marka dadka muslimiintaana waana waajib arrinka noocaasi ma aha xataa sunne ma aha waa arrin waajibo wey inay muslimiintu hogaan yeeshaan oo ilahay shareecadiisa ku maamulaya wa waa waajib culimada oo dhan waxay qabaan inuu waajib yahay isku raacsan yihiin shay waajiba inuu yahay ayay isku raacsan shayka waajibkaana waxa weeye la raadiyo wey maadaama uu waajib yahay maa laa yatimu waajibu ilaa bihi fahuwa alwaajib waxa aan dhamaystirmahayn ma garanaysaa shayga waajibka usan dhamaystirmahayn ilaa in la helo maahine waddadaa in lagu gaaro mahayne waddadii waajib ay noqonaysa salaada inaad tukato waa waajib waxaa marka waajib noqonaya inaad weesaysato haddaada weesaysay ma tukan karaysa inaad wees waajib bay kugu noqonaysa ma garanaysa sidoo kaleeto marka in la dagaalamo oo khilaafadii la soo celiyo oo muslimiinta hogaan loo sameeyo oo diinteedii ku hogaaminaya cadowgooda la dagaalamaya in loo sameeyo waa waajib wey waxa ay muslimiintu u dirirayaan ayay kamid tahay wy waxa aan insha allahu tacala aan kusoo gabagabayneynaa qodobka ugu dambeeya intaasu waxa weeye waa adduunyadii wa adduunyadii wey asalka waxaynu niri meesha aynu u soconaana waxa weeye kulli waxaas oo dhan markii laga yimaado in la helo ilahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala in carada lagu tadbiiqiyo khilaafadii islaamka in la soo celiyo arrinka ayaa asal u ah adduunka intaynu joogno waxaynaan hilmaamahayn aakhirada nalkeeda oo jihaadka dagaalka markii la dagaalamayo aakhiradii baa kow ka ah oo waxa weeye ma garanaysaa dadkaan dagaalamaya waxa asal u ah ay u dagaalamayaan waxa weeye inay ajir badan ilaahay siiyo subxaanahu watacaala inay shahaado helaan janno inay galaan naar inay ka badbaadaan taas waxyaalaha ugu muhiimsan wa waxa weye marka shahaado in la helo baa kamid ah shahaadadiina waxaa lagu helayaa jihaad jihaadka ayaa lagu helaya ilahi wuxu le walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun farxiina bima aataahum allahu min fadlih wayastabshiruuna biladiina laa yalxaquu bihim min khalfihim allaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilahi wuxuu leya subxaana watacaala ha u malaynina kuwa lagu dilay ilaahay wadadiisa inay dhinteen ha u malaynina ma aanay dhiman dhimasho iyo waa dhinteen magaca lama oran karo bal axyaa ilahay wuxuu leey waa nool yihiin ayaa laleeya subxaana watacaala ilaahay agtiisa ayaa lagu irsaaqaya nabigeenna ayaa noo sheegay sala allahu aleyhi wasalam waxa weeye naftii markay baxdo ayaa waxaa la gelinayaa buu yihi nabigeena sala allahu aleyhi wasalam shimbiro cagcagaaran ayaa la gelinaya shimbirahaasu jannada ayaa lagu sii deyn jannada ayay iska daaqayo ma garanaysaa ay ay ay joogi dimaartii bay cuni ama mirihii ayay cunayaan jannada habeenkiina waxay u hoyanayaan qanaadiisha ama faynuusyada ayay u hoyanayaan carshiga hoostiisa abay tegayaan raaxada ayay ku jireen arrinkaasu marka marki u dhacay fii dagaalkii uxud oo kale markii uu dhacay oo dad badan oo muslimiin ay shahiideen oo ay ilaahay subxaana watacaala u ofsay nabigii soo dul istaagay sala allahu caleyh wasalam uu yidhi kuwaan anaa u markhaanti faray maalinta qiyaamaha ilaahay dartiis inay u naf waayeen oo ilaahay u ofsaday oo shahaado yihiin shahaadadii ayaa markii alle u tagay oo nicmada uu siiyey ayay alle subxaanahu watacaala waxay ku idhahdeen yaa rabbi dadkii muslimiinta ahaa ee naga dambeeyey mujaahidiinta ahaa nicmadaan aanu hellay inaanu nool nahay oo aanaan dhiman oo aadna irsaaqayso yaa naga gaarsiinaya si aanay jihaadkii raggay naga dambeeyey aanay uga daalin oo jihaadkii uga fariisanin ilahay baa wuxuu yihi subxaana wa tacaala anaa idinka gaarsiinaya aayaadkan ayaa alla soo dejiyey subxaana wa tacaala aayaadkan ayaa alla soo dejiyey sida kusoo aroortay fi sunan abi daawuud kusoo aroortay ma garanaysaa sabab nuzuulkooda kusoo aroortay oo ah xadiis saxiixa ah iyo keyrkiisa iyo xadiis kaleba bitarmadi iyo kusoo aroortay cabdillahi bnu camr ibnu xaram oo kale isagana markii ilaahay maalintaa uu shahiiday oo uu nabigeena uu yihi sala allahu alayh wasalam uu arkay ninkii inankiisi jaabir ibn cabdillaah oo uu ku yidhi jaabir oo xoogaa bogeysan maxaa kugu dhacay jaabiro aabahayna waa shahiiday wuxuuna ka tegey dayn iyo carur gabdho tiro badan ayuu ka tegey arrinkaas ayaa imurjinay yani aan ka murugsanahay markaas buu wuxuu ku yidhi nabigeenu sala allahu alay wasalam kaaga warrama aabbaha wax ilaahay siiyey aabbaha waxa weeye ilaahay si toosa ayuu ula hadlay ilaahayna dadka weligiis wuxuu kala hadli jiray ma garanaysaa xijaab min waraa ilxijaab laakiin si toosa ma alle subxaana watacaala ula hadlay aabbaha markaasu wuxuu ku yidhi maxaad rabtaa tamani bal ninoo waxa weeye malayn maxaad malaynaysaa markaasu wuxuu yidhi ilaah waxaan rabaa inaan adduunka u noqdo oo intaan adduunkii tago aan dagaalamo oo adiga dartaada ii dilo oo haddana aan janno helo jannooyinkaan mid kuwa kasba oo inaan helo ayaan doonaya ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala maya waxaan xukumay qof haddii uu mar aan halkan keeno inaan degdeme loo celin markaas buu yidhi ya rabbi iga gaarsii marka dadkii aan ka soo tegey nicmadan iyo barwaaqadan ku jiro markaas baa ilaha yidhi anaa kaa gaarsiinaya aayaadkan baa soo degay waxaa kaloo la yidhahdaa iyadana sidoo kale waxaa iyadana sidoo kale kusoo aroortay iyadana biirulmacuuna nimankii lahorin toddobaatankii nin ahaa eeiyadka ku shahiida marka sababtu inay tacadudo wax dhiba ma leh sababtu way tacadudi kartaa way badan kartaa ilaahay subxaana watacaala marka dadka shuhadada ah ayuu aayadan uu ku farax gelinaya kaga warramaya waxaa kaloo aayadda ku jira iyadana waa cajiiba dadkii shahiideen oo xagga tegey ayaa waxa weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu kasoo gaarsiinaya dadkii mujaahidiinta ah oo dadkii mujaahidiinta ahaa iyo dadkii khayrka helay waxay leeyihiin oo shahiid yawma alqiyaama jihaadka midka ugu fadliga badan ilahay agtiisa maalinta qiyaamaha aladiina yulquuna fi safi lawali nimanka waxa weeye isku tuuraya fi safi lawal saf alawal ragagelaya weeye oo falaa ma garanaysaa falaa nimankaas oo ma garanaysaa aan jeensanin aan dib u laabanayn wey aan dib u laabanayn oo wejigooda dib u celinayn ilaa laga laayo oo laga dilo ayuu leeyahay nabigeeni sala allahu alay wasalam ilaa laga dilo yani niman geesiyiina waajiiba safka hore isku tuuraya oo dagaalamaya ilaa laga dilo wejiyadooda aan laabahayn ilaa laga dilo ayuu yihi nabigeena sal ly slam kuwaasu waxa ay ku gedgadoomayaan oo ku raaxaysanayaan buu yidhi nabigeeni sala allahu alay wasalam jannooyin sarsare ayay ku raaxaysanayaan ilaahay baa eegaya subxaana watacaala allah baa eegaya ilaahay markuu eego ayuu alle u qoslaya ilaahayna hadduu qoom qoom u qoslo qoomkaasu ma xisaabo oo xisaab ma leh ayuu leeyahay nabigeeni sala allahu aleyh wasalam dabaraani baa isagana xadiiska werinayo xadiis saxiixa silsilatu axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixinaya shekh albani raximah llahu tacala marka nicmooyinkaas tirada badan iyadana waxyaalaha loo dagaalamay ka mid tahay oo waxa weeye in qofku uu ugu dambaynta uu shahaado helo waxa uu doonayaa waxa weeye oo ah qaayidiisa ugu dambeeya qofka inuu inuu shahaado helo oo ilahi subxana watacala shahaado siiyo oo uu naar ka badbaadiyo oo uu janno geeyo oo nicmooyin badan alla siiyo oo adduunkaan iyo dhibkiisi iyo tacabkiisii ilaahay subxaana watacaala ka kaxayo waxyaalaha la doonaya ka mid tahay asbaabaha ayaa marka kamid ah asbaabaha loo dagaalamayo oo ay dadka muslimiinta udagaalamayaan ayaa kamid ah waxaana weeye in ilaahay subxaana watacaala markii lasoo koobo in ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa la hirgeliyo oo shareecada marka la hirgelinayo ama shareecadaas adoo hirgelinaya aad ku tagto ilaahay ku ofsado subxaana watacaala adoo shaqadaa ku jira alle ku ofsado aad sidaa tagto ama waxa weeye aad mirahee tagto oo waxa weye ilahay shareecadiisa la hirgeliyo oo gaaladii la duleeyo oo mabaadi'doodii waxay wateen qashinka iyo lagu daro ilahay kitaabkiisa keliya uu noqdo midka laga amar qaato arrinkaa wey dadka muslimiinta marka waxa laga rabaa meel kastoo ay joogaan dhammaantood inay mujaahidiin noqdaan kuwa dibadaha jooga waxaa la rabaa haddii iyagu aanay qori sideen oo meel lagu qori lagu qaato aanay jirin aanay joogin waxaa la rabaa inay faafiyaan ilaahay subxaana watacaala mabda'iisa iyo diintiisa inay faafiyaan inay la diriraan mabaadi'daan xun oo meesha taalla kufriga iyo ilaadka iyo dimuqraadiyadda iyo mabaadida xunxun in lala diriro ayaa loo baahanya oo ilahay shareecadiisa la muujiyo oo la sheego mabaadidaas inay yihin wax khuraafaada oo beena waxba aana ka jirin inay yihiin in la sheego in la sheego ilaahay diintiisa la rabo in lagu noolaado meel kastoo la joogo markii yurub la joogo iyo markii america la joogo iyo markii meel kale la joogo iyo markii dalka muslimka la joogaba mar walba ilahay shareecadiisa lagu noolaado qofku isagu uu hirgeliyo naftiisa ku hirgeliyo shareecadiisa shareecada ilahay subxaana watacaala gurigiisa reerkiisa ka hirgeliyo dadka kale mujtamaca markii uu doodayay markuu iskuullada dhiganayo markuu jaamacaad ka dhiganayo uu muujiyo ilaahay shareecadiisa subxaana watacaala markii wax soo qor lagu yidhaahdo aad kasoo qorto ilahay shareecadiisa aad kasoo qorto iyo wanaageeda iyo sharafteeda aad wax kasoo qorto oo aad ahaato nin carabkiisa iyo qalinkiisa ku jihaadaya sida nabigeena ba nagu yidhi sala allahu alay wasalam xadiiskii ku jihaada ma garanaysaa naftiina iyo maalkiina iyo carabkiinaba ku jihaada uu yihi nabigeena sala allahu alay wasalam ayaa loo baahanya qof marka intaba waa loo bahanya majaaladaas o dhan waa loo bahanya bal waxaa laga yaabaa mararka qaybtood in la fidiyo mabaadi'da la fidiyo oo afka ama wax la qoro ama afka laga sheego inay kasii xoog badan tahay in qori la qaato qoriga in la qaato qof walba qaadan kara qof kasta wuu qaadan karaya laakin mabaadi'da in la muujiyo oo la caddeeyo dadka orama wada samayn karayaan sidaas darteed marka waxa weeye waxaan insha allahu tacaala naftayda iyo naftiinaba aan u dardaarmayaa inaynaan ka harin mabda'aas ilaahay subxaana watacala ina ku adoonsaday insha allahu tacala ilahayna waxaan ka barkayaa wixii aan ku hadalay oo khayran ah inuu ilahay subxaana watacala ummadana ku anfaco annagana naga ajirsiiyo wixii jafo aan ku hadalana ilahay naga cafiyo subxaana watacaala saasaan la weydiisanayna wasala allahu ala sayidina maxamedi wala alihi wasaxbi wasalam wabilahi tawfiiq
ka abaalmariyo muqaalka xaqiiqa noo cadeysay difaaca diinta ilaah subxaana watacaala inay tahay waxa loo qaato dagaalka ee dagaalka uusan ahayn dagaal jacayl